Qiimo la shalgadado waa xoolo nool gaar ahaan gaalka iyo eranka ayaa koraanka kahii suuqyada degmada Buur-Hakaba iyadoona qiimaha koraanka kahii ku dhawaad lama jibaaran intii hore la gadadi jiray xoolaha sababta sheentay koraanka hooga qiimo oo la shalgadado eranka iyo gaalka iyo waliba laga sheegay roobabkii oo lanbaahanaayeen qubana saas darteedna biika falanga waayana xoolo sidaas darteedna suuqa xoolo badan aan kooyayna sida uuse sheegay koo kumid ee ganacsatada ka shaqeeya sida suuqa xoolaha ee degmada Buur-Hakaba
waxaan ka warbixinaynaa degmada buur-hakaba suuqeeda suuqa hoolaha qiimihii hore iyo qiimahan waxaa la kala siisanayaa aad bay u kala saraysaa maasha allah sidii hore abaarta kowdii roobka la waayinayay qiimihii hoolaha ay joogeen iyo hadda way kala duwan yihiin aaday u kala duwan yihiin hoolaha marka hore waxay joogeen qiimo aad u hooseeyo maantana waxay joogaan qiimaha hoolaha qiimaha ugu koreeyo maasha allah haddaan ka bilaabo seyrka geela waay geela qaliinka ah wuxuu joogaa waay haddaan ku xijiyo locda ayaa u hooseyso ilaa waxay ku nooshahay beeraha balkooda balkii sanadkan hoos ayuu u dhacay holaha xabadii dhiigle haddii laga bixiyo inta kale waa hooseeyaan qiimahooda inta kale waa waay haddaan u galo qiimaha cariga maasha allah hadda waa sareeya waa ku sii dhiigooyba markii hore xogadii laga jiray markii hore raqiisow ahaa hadda waxuu joogaa neefkii ugu sareeya laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol ilaahay baa maxad iskale oo sareeya neefka idaha wuxuu ka joogaa laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol meesha ugu hooseeya waa laba milyan isbeddelka maxaa keenay abaarta waxaa nooga sii daran waxaas dhan hoolaha haddii laga baxo biyaha biyaha waxay joogaan fuustada biyaha waxay joogtaa hal i bar haddaad ahayn ka heli maysid biyo macaana ilaa waxay u kalbaan biyaha dhinaan iyo macaan iyo qareer waay xaaladda guud seerka suuqa ee maasha allah hadda aad baan u faallinaynaa markii hore haddii laga reebo maybal filada kore maasha allah hoolaha horta ariga inuu sii liida lagama yaabo ilaa roobku dace ariga ma liidanayo wuu fiican yahay taagna waa u haystaa laakiinse waxaa laga yaabaa locda inay ka sii liidato sida hadda joogta ilaa saddex bilood aa u dhimo maars abriilaa ka horeys abriil ka soka roob heli mayso ilaa biyahan ay la fadhiisa ayaan mar walba ay cabayso la fadhiisayso waa dhib aad u saameeya ayaa soo gaaraysa locda kororka xoolaha iyo weliba sababeeya suuqa xoolaha oo laku waaye xoolagii badanaayeen oo dhasheen jariya